asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat alhudaa waxay idiisoo gudbinaysaa darsigii lixi labaatanaad ee kitaabka
alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wsaxbihi ajmaciin wabacd babun fi axkaami rahn wrahnu jaaza lixaadirin wmusaafirin fi ayi shayin xalla bilburhani wakharaju rahnin liladi huwa munfiqun bixaliibihi warukuubihi sinfaani ويجوز بيع الرهن عند حلوله حتى يراد, حتى يرد الحق دون هوان ومeshan ka galay naadimku أxكaamu الrahni rahanta axkaamteeda rahantu waxa weeyaan waa wax aynu nidhaahno cunaadha somaaliga cunaad baa lagu yidhaahdaa deposit baa la yidhaahdaa iyo dhacanku yahay marka waxa weeyaan shay la kala qaatay oo la kala daynsaday ninkii daynta bixiyey ayaa shay loo dhiibayaayoo maal ah looga tegaya maalkaas looga tegay waxaa la leeyahay intaan dayntaadii kuu keenayo sii hayso taasaa rahanta la yidhahda rahanta waa middaas shayga aad qaadatay ee daynta ahaa xoolaha aad ka dhigtay ilaa inta aad soo celinayso ayaa waxaa la yidhaahdaa rahan la yidhahda axkaam bay marka leedahay wuxuu la yidhi marka warahnu jaaza lixaadirin warahnu rahantii jaaza waa bannaan yahay lixaadirin buu u bannaan yahay mid aan socoto ahayn wa musaafirin iyo mid socoto ah labadaba fii ayi shayin shay kasta dhexdiisuu ku bannaaya shaygaasoo xalla xalaal ah xalaaloobay bilburhaani xujada cad sababteed xujo cad oo ku timi sababteed basaakuta wa kharaaju rahnin shaygii la rahan dhigay wixii uu soo saarayay ka soo baxayay liladii kiibuu u sugnaaday huwa isaguba munfiqun nafaqaynaya rahanta bixaliibihi maxsuuran xaal uu yahay mid lagu gaabiyey kharaajkaasi bixaliibihi caanihiisa iyo wa rukuubihi rarashadiisa sinfaani humaa labadoodu sinfaani laba nooco wey wayajuusu waxaa bannaan buu idhi baycurahni shayga la rahan dhigay iibintiisa cinda xuluulihi waqtigiisii marka la gaadho waqtigii daynta la gudi lahaa marka la gaadho marka waa la galiyo xataa yuradda ilaa la celiyo alxaqu xaqii oo ciddii lahaa loo celiyo duuna hawaani yacni dulloobin la-aan iyadoon lagu dulloobin ilaa xaqa dadkii lahaa loo celiyo waa la gari wey macnaha ayib rahantu waa sa aan horay u sheegnay oo waxa weeyaan min cuquudi tanfiiq bay ka mid tahay min cuduud cuquud tawfiiq cuquuda noocyo ah yani cuquud lmucaawadaat iyo cuquud lixsaan iyo cuquud taniq cuquud taniq markayda ka midta mucaamalaadka la gelayo khaasatan baabka daynta la kala qaadanayo ilan haddii xoolihiiba si toosa loola kala wareegayo marka rahan waxba loogama baha rahantu waxay imaanaysaa markii dayni meesha soo gasho dayn wax lagu kala qaato baa ruuxii kalsooni buu u baahan yahay si ayna xolihiisa u dayacmin wuxuu ku dhihi karaa waxaan kaa sii hayo isii taa daynta iiga keenayso waxa uu kaa sii haynayo xoolaha aad u dhiibaysaa markaa rahanta amaanaha ayib rahantu way bannaan tahay marka dadka rahanta gelaya daynta kala qaadanaya ama ha noqdeen dad socoto ah ama ha noqdeen dad meesh deegaankoodii joogo markaan socoto ahayn waxaana laga qaadanayaa aayadda qur-aanka baa asal u ah masaladaas rahanka wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuba haddaad safar tihiin oo aydaan helin qoraagii wax idiin kala qori lahaa karaani wax idiin kala qoro dayntii idiin kala qora farihaanun maqbuudatun waxaa marka booskii gelaya yacni rahanyaal cudhaadho la kala guddoomay oo la qaato bimacnaa ayaddu waxay daba dhacaysaa aayat lmudaayana fii aakhiri suurati lbaqara yani aayadda ka hadashay axkaamta daynta iyo inay daruuri tahay markii dayn la kala qaato in la kala qorto kadib bay aayaddani marka timid waxaa laleeyahay marka haddii aad safar tihiin oo cid daynta idin kala qortaba aada weydaan ilan dadka wax qorowaagaa way yaraayeen markaasi kala qaata rahan kala qaato dayntii haddaan la qoraynin ruuxii daynta bixiyey rahan ha qaato inta dayntiisa looga keenayo sidaasay aayaddu leedahay bacdu ahlilcilmi baa aayadda daahirkeeda qabsaday oo waxay yidhahdeen wain kuntum calaa safarin markii socoto layahay unbaa rahanta lagala qaadan karaa maxaa yeele aayaddu waxay tidhi in kuntum calaa safar ayb sidaas laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay sabaabku waxa weeye rahantu siday safartana loogu kala qaadan karo baa xadarkana loogu kala qaadan karayo daliilkeeduna waxa weeye xadiidka fii saxiixi lbuhaari wa muslim min xadiidi caaisha rasuulku sal lay waslam tuwufiya wa dircuhu marhuunatun cinda yahuudiyin fii alaaiina saacan min shaciir nebigu waxaa wuxuu geeriyadoo la oosaday isagoo diriciisu uu rahan u yaallo nin yahuudiya agti soddon saacooo suus soddon saac oo shaciir ah heeb ah oo uu nebigu dayn uga qaatay daraaddeed buu ugu yaalay rahan ugu yaalay yahuudiya haystay oo nabigu dayn ka qabay salawatu rabbi waslamu caleyh diriciioo ninkii yahuudigaa la yaala nabigiina dayntii ku leh salawatu rabbi waslamu nabigu geeriyooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib madhabka jumhuur alcilmi oo afarta imaam ay ka mid yihiin baa sidaa qaba xadiidkaasaana nasan kutusaya maxaa yeele nebigu ninka yahuudigaa markuu daynta ka qaadanayo madiinuu joogaayo waa xadar musaafir maaha marka rahantu fi safar way bannaan tahay bidilaalati lqur'aan wafi lxadarna way banaan tahay bidilaalati sunna saas maana tanaa xadiisaa kutustay labadaba saas ayib saas daraaddeed baa wuxuu yidhi warahnu jaaza lixaadirin wa musaafirin ayib kadib wuxuuna yidhi rahantu waxay ku bannaan tahay shay kasta oo xalaal ah shareecadu xalaalaysa bimacnaa wuxuu ka wadaa shayga la kala daynsaday ama rahanta la dhigayo waa inuu xalaal yahay shay qiimalana waa inuu yahay waxoona noqon kara maxaa yeele hadduusan qiimo lahaynna hadda muhimmadii loo dhigayaba ma dabooli karo hadduu xaaraam yahayna ayagana ma dabooli karo xaaraam xoola ma aha xaaraam xoola ma aha sidaas daraaddeed shayga la kala daynsadayna waa inuu xalaal yahay rahanta la dhigayana waa inay xalaal tahay sidaas marka ayadana sharti weeye oo wuxuu ina yidhi fii ayi shayin xalla bilburhaani rahantu waxay ku bannaantahay shay kastoo xalaal ah oo markaasi la kala qaato ayib masale kaluu ka hadlay oo beytka labaad uu kaga hadlayo ah shayga la kala rahan qaatay ee ruuxa daynta bixiyey uu haysta ee uu dayntiisii ku sugayo hadduu yahay shay wax soo saaraya munaafacaad buu leeyahay isagaana haya manaafacaadka ka soo baxaya intuu rahanta u yaalla yaa iska leh masalan waa neef xoolo ah caanuu leeyahay caanaha yaa cabbaya oo yaa isticmaalaya inta rahan ahaan loo haysto waa neef gaadiid oo la raranayo yaa raranaya muddada iyadaa midna wuu leeyahay midna gacantu ku haya labadooda see raranaya ma murtahinkii baa raranaya mise kii rahandhiga labadaas masaladaasuu ka hadlay marka wuxuu yidhi yacni waxa weeyaan labo hadduu yahay waxa ka soo baxaya rahanta hadday caano yihiin ama gaadiid la fuulayo oo rukuub laga dhiganaya uu yahay labadaas waxaa isticmaalaya ninka gacanta ku haya neefka ee haddana nafaqaynaya ee ilaalinaya labadaa wixii ka soo hadhay oo nafci ah oo ka soo baxa rahanta waxaa iskale ninkii milkiilaha ah laakiin labadaasi khaasatan nas baan ku soo arooray wuxuuna tilmaamayaa xadiidka fii saxiixi albukhaari min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal lay waslam aldahru yurkabu binafaqatihi ida kana marhuunan walabanu ddari yushrabu binafaqatihi ida kana marhuunan وعلى الذي يركب ويشرب النفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبرك وجديدك ولا فولا يا وحنا لو فولا يا النفقة دي سوت منك النفقين يا إلى لين أي فولا حدور شيء مثل الرهان بجيه caanaha candhada ka imaanayana ayagana waa la cabaya waxaa lagu cabayaa nafaqada sababteed ninka nafaqaynaya hadday tahay mid la rahandhigay iyadana ka fuulaya caanaheedana cabayaana nafaqadeeda laga raba saasuu nabig uri sal lay slm bimacnaa yani waxa weeyaan haddii neefku nafaqo u baahan hadduusan nafaqo u baahnayn xataa oo uu foofo oo uu macnaa waxa wey duurkiisa kasoo yani waxa kasoo daaqo mar walba ilaaluu u baahanya ilaaladii marka ninka gacanta ku hayaa bixinaya hadduu ninkii iska lahaa asal ahaantiisa isagu ilaaladiisa iyo nafaqadiisa bixinayana caanihii iyo inuu gaadiid ka dhigto isagaa iskale hadduu kan gacanta ku hayana uu macnaha waxa wey daynta bixiyey uu isagu bixinaya nafaqadana isagaa iskale caanaha iyo iyo dhabarka labaduba ayib labadaa naskaa sheegay amaa wixii ka soo hadhay oo manaafacaad iyo kharaaj uu soo saaro rahantu soo saarta ah taasi asal waxay baaqi ku tahay laa yaxilu maalu mri'in muslimin ila bitibi nafs qaacidadii asalka walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbail ila an takuna tijaaratan can taraadu minkum asal ninkii milkiga lahaa baa leh wixii soo baxa allahuma labadaas oo caanaha iyo dhabarka ah oo iyaguna weliba ku xidhan inuu nafaqaynayo labadaa wixii ka soo haray asalkii waxaa loo noqonayaa qaacidada caamka nusuusta ay kutusay oo ah cidda iskale xoolahan ba waxay soo saaraansaasaaintaa markuu inoo sheegay kadib wuxuu yidhi rahanta waa la iibin karaa way banaanta iibinteedu waktigii daynta haddii la gaadho oo uu dayntii gudi waayo ruuxi si dayntii loo celiyo si dayntii loo celiyo baa loo iibinaya maxaa yeelay rahanta waxaa loo dhigayaaba haddaan dayntaada kuu keeni waayo waktigaan isku ognahay waad iibsan kartaayo dayntaadii baad ka goosanaysa asalka raanta loo dhigay waa saas saysan xooluhu dadka u dayacmin oo loo fududaysanin saas way macnaha in la iibin karayo si xaqii looga gudo ayaa wuxuu yahay sida ay qabaan jumhuur ahlilcilm jamaaca min ahlicilmi oo walmaalikiyada iyo xanaabilada leh iyo weliba culimada shaaficiyada qaar ka mida ayaa qaba qaarna waxay leeyihiin may eh ma la iibin karayo wuu unhaynaya kadibna ninkiibuu dabagelaya xadiidku waxay deliishanayaan daciif oo daara qutniga uu soo saaray laa yuqlaqu rahnu can saaxibihi rahanta ninkii lahaa lagama tasarufo lagamana celiyo xadiidkaasi waa xadiid mursal ah waana daciif saciid musayab yaa irsaalinaya macnaha islaalkaas wey dacfigiisu macna marka rahanta waa la gadi markii la gado kadibna wixii isaga dayntiisa ahayd buu ka goosanaya wixii soo hadhana wuxuu u celinayaa ninkii milkiilaha ah warahnu rahantii jaaza waa bannaan yahay lixaadirin buu u bannaan yahay mid aan aan safar ahayn wa musaafirin iyo mid safara labadaba fii ayi shayin shay kasta dhexdiisuu ku bannaan yahay kaasoo xalla xalaal ah bilburhaani bisababi lburhaani xujada kusoo aroortay sababteed wa kharaaju rahnin rahanta wixii ka soo baxayey ee ay soo saaraysay ee manaafacaad ah rahantaasoo liladii ama waxaad leedahay liladii kiibuu u sugnaaday kharaajkaas oo khabarka jaariya majruurka kadhig liladii kiibuu kharaajkaasi u sugnaaday huwa isaguwa munfixun mid nafaqaynaya ah rahanta rahantaha kii nafaqaynayay baa kharaaj yadana iskale bixaliibihi wa rukuubihi marka waxay usoo qadartaa maxsuuran xaalu yahay kharaajkaasi uu leeyahay ee nafaqada ku yeelanayo maxsuuran xaal yahay mid khaas ku ah bixaliibihi caanihiisa iyo wa rukuubihi rarashadiisa faqad sinfaani humaa labadoodu sinfaani waa laba nooc wey waa iska tatimatulbayt wa tatimatulbaytkaa ku badan wadaadka wayajuusu waxaa bannaan baycu rahni yani waxa la yidhaha culimmada wax nadmisa oo kutubta nadmisa waxay ku kala baliirsan yihiin mina waxaa ku yar xashwigaa ku yar oo xataa tatimatulbaytka markuu dhammaystirayo kelimo aan macno u faa'iidaynayn baabka marka uu ka hadlayo ku dhammaystiri maayo qaarna waxa weeyaan waxaa ku badan tatimatulbaytka aan calaaqala lahayn baabka baabka laga hadlay ninkaasoo kale marka waxoogaa waa qasiirulbaca nadmiga iyo carabiyadu waxoogaa ma gaari kara ninkaa kale macnaha marka wadaadkan waxyaalaha macnaha aad ugu badan bay ka mid tahay tatimada ku badan ayb wayajuusu waxa bannaan baycu rahni rahanta iibinteedaa bannaan cinda xuluulihi waktigiisii marka la gaado xataa yuradda ilaa la celiyo alxaqu xaqi ilaa laga celiyo duuna hawaanin waa iyadana waa tatimat lbayt duuna hawaanin duloobid la-aan ayb baabu fi axkaami lxawaalati xawaalada axkaamteedii u baabu yahay waidaa uxilta calaa malii'in fattabic فقه الحوالة خذه, خذه بالإذعان بالفقر أو جحد المليء فإننا نحو المحيل نرد بالرجع بالرجعان وإذا قمت أحلت الوريتيو على مليء مدبوح كركي سهدي مركي الوريتيو وغنية فاتبع رع ووريك khud fiqha alxawaalati xawaalada fiqigeedii khudhu qaado bilidcaani ku qaado hogaansan iyo qirid aad qirto bilfaqri faqri sababtii muxaalu calayhigii faqri ku dhacay daraaddii aw jaxdi lmalii'i ama kii buuxay diiddo uu diiday daraaddeed dayntii uu diiday bixinteeda labadaas sababtood fa inanaa anagu nuraddu waana la celin markaa naxw almuxiili kii wax soo wareejiyey xaggiisaa naloo celinaya birujcaani ku noqosho sababteed aan isagay ku noqonayna man birujcaani xawaalada waxaa la yidhaahdaa macnaha hadda caanka ay ku tahay loo yaqaano iyo macnaha kutubta fiqiga markay ku taallaa ay leedahay farqiga udhexeey abwaab badan baa sidaasoo kale hadda maalan muraabaxadoo kaleeto almuraabaxa oo hadda masaarifta islaamiga iyo bunuubta islaamiga ay qabtaan markay hadda macnaha mucaasirka loo isticmaalo iyo muraabaxa fi kutub lfiqhi laba macnay kala leedahay kutubta fiqhiga hore kadalika xawaalada isticmaalkeeda hadda mucaasirka ah iyo isticmaalkeeda kutubta fiqiga markay ku taalo farta waa udhaxeeya saas macnaha xawaalada waxaa la yidhahdaa markii kutubta fiqiga lagaga hadlayo taqriiban waxaa la yidhaahdaa ruux baa ruux dayn ku leh kan kalena kii daynta lagu lahaa baa mid kale dayn ku siinay waa saddex mid baa dayn mid ku leh kaa daynta lagu leeyahayna ku kaluu dayn ku sii leeyahy kii marka daynta lagu lahaa ee labaad ilaa waa saddex mid dayn bixiyey mid buu siiyey kaasina dayn buu mid kale ku sii lahaa ninka labaadee marka daynta yacni marna daynta lagu leeyahay marna isagu ninka daynta ku leh ee labada nin u dhaxeeya baa kii daynta ku lahaa buu iska wareejinaya wuxuu leeyahay warniyo aniga hadda waxu mahaye hebel oon dayn ku leeyahay aan kugu wareejiye isaga ka qaado kan marka wareejinaya ee dhexda ku jira muxiil baa la dhahaa kan la wareejinahayana waxaa la yidhaahdaa ee aan kow ka dhignay number one ka dhignayna waxaa la yidhaahdaa muxaal baa la yidhahdaa ka lagu wareejinahaye ee hadhowta wax u raadsan la leeyahayna muxaalu calayhi baa la dhahaa camaliyadana ixaala la yidhahda ama xawaala la yidhahda marka yacni waxa weeyaan waa saddex nin oo daymo isku leh kii daynta lahaabaad leedahay war ku kaloon dayn ku leeyahay baad jire isaga ka raadsamey isaga aan isku kiin xidho isaga ku wareegoo ka qaada anigaa dayn ku leh saas wey macnaha ixaalaa la yidhaahdaa ayib wuxuuna yidhi marka sidaa hadday wax u dhacaan oo ninkii daynta aad ku lahayd oo ku kaloo isagu dayn ku leeyahay kugu wareejiyo kaa lagugu wareejinayo hadduu ruux wax haysta yahay ku wareeg ku wareeg macna ayib sidaasi waa amarka nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaan laga faa'idaysanayaa xadiidka saxiixaynka ku yaalla min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal ly slam matlu lghaniyi dulmun waidaa utbica axadukum cala mali'in falyatbac ninka haniga ee wax haysta meermeerinta uu ku sameeyo dadka wax ku leh waa dulmi inuu soo noqo oo haddana wakti kale isioo kesho oo uu mar walba cala soo celiyo waa dulmi ayib marba hadduu heli karo inuu dayntii gudo meermeerinta dadka uu meermeerinaya waa dulmi midkiin haddii la raaciyo lagu wareejiyo mid dheragsan oo buuxo wax haysta ha ku wareego ha raaca buu nabigu sal alay slam saas maanaa isagaaba laga yaabaa inuu kaaga ronaade isaga ku wareeg maadaama uu wax haysto dayntaadii uu guli karayo aadna filayso inuu ku siin karayo wadaadkani wuxuu marayaa amarkaasi wujuub buu faa'iidaynayaa buu leeyahy oo ruuxa lagugu wareejiyeyba hadduu buuxo wax haysto amar baa lagugu siinaya khiyaarna kaagama furna waajib bayna kugu tahay inaad ku wareegto ayb sidaa waxaa qaba u leeyahy abu thawr iyo ibnu jariir tabari waana madhabka imaam axmed buu leeyahay laakiin jumhuurtu waxay qabaan amarkaasi inuusan lujuub faa'iideynayn luzuumna faa'iideynayn khaasatan ruuxa lagugu wareejinayo haddii aad filayso inaadan waxaagiiba ka helaynin hadda keliyata wuu buuxaa keliya maaha wuu buuxaa keliya maaha boqol baa intay buuxdo baa waxba laga soo saari karin marka haddii aad isleedahay waxaagiina waad ka helaysaayo gacantiisii waxbixintiisa marka la fiiriyo adnana waxaagii waad ka helaysaa wixiina uu heli karo uu hayo marka ku wareeg marka ku wareeg laakiin haddaad isleedahay ka heli maysido waa nin balaayo qaba oo waxba lagama soo saaroba hadda markaa waxaysigiisu macno weyn markaa ma faa'idaynaysa macna ayib taasi waa masalo kadib shariga labaad wuxuu ina yidhi fiqhal xawaalati khud bilidcaani xawaalada fiqigeeda qaadaba ku yidhi axkaamteeda waa iska tatiyatulbayt taqriiban baytka labaad wuxuu kaga hadlay ninkii aad ku wareegtay haddii uu faqribo ku dhacba intuusan dayntaadi dayntaadii ku siinin buu faqiray ama ma ahee wuuba kuu diido waad ka soo saari wey ma banaankaa lagu diraya marka xaqaagii xagee u raadsanay fa inanaa naxwa lmuxiili nuraddu buu yidhi markaa kii markii hore ku soo wareejiyey baa dib ugu noqonaysa kii markii hore daynta aad ku lahayd ee ku soo diray kii baad dib ugu noqonaysaa xaqaagii aad ku leedahay lan xaqa dadku meel cidlaa mari maayo yani wax weeyaan dayacmi maayo saas way macnaa sababtuna wuxuu leeyahay nebigu sal alay aslam markuu yidhi har raac marka lagu yidhi ninka raac lagu yidhi wax ka raadsan lagu yidhi waa nin mali ah mali markuu yahay shardigaasuu nebigu ku xidhay bimacnaa hadduu faqri ku dhaco sifadii mali aan jirin wabittaali falyatbacdi ma imaanayso raacdi ma imaanayso mas'alo labaad weeyaane hadduu diido oo jaxti sameeyo wixii inuu ku siiyo diidana iyadana mali'nimadiisu macno ma leh oo mali-a waxaa loo tilmaamayaa ruuxu markuu haysto daynna lagu leeyahay curfan waxaa la yaqaanaa inuu daynta iska gudo hadduuse dayntiiba gudaybu gudaynin uu diidana ayadana mali'nimadiisu waxba tari mayso laba gooraba waxaad dib ugu noqonaysaa ninkii kasoo diray kusoo wareejiyey ee muxiilka ahbaa dib ugu noqonaysaa waana madhabka alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullah ayb waidaa uxilta haddii lagu wareejiyo calaa malii'in haddii lagugu wareejiyo waidaa uxilta haddii lagu wareejiyo calaa malii'in mid buuxa korkiisa haddii lagugu wareejiyo haniga waxaysta fattabica raaca buu ku yidhi oo ku wareeg fiqhal xawaalati xawaalada fiqigeediina iyo axkaamteediina khudhu qaado fiqigaas bilidcaani hogaansan iyo qirid aada qirayso ku qaado bilfaqri faqri sababtii oo muxaalo calayhigii ku dhacay ayb aw amase jaxdilmalii'i ama kii buuxayee qaniga ahaa diidadiisa sababteed labadaas sababtood fa inanaa anagu nuraddu waana la celin markaa naxwalmuxiili kii wareejiyaha ahaa xaggiisa ayaa naloo celin oon waxaanaga u raadsanaynaa birujcaani noqosho sababteed birujcaan waa iska tatima iyadana macnaha ayb baabun fi axkaami lwakaalati wakaalada axkaamteeda ayuu baabu yahay ina alwakaalata juwizat fi kulli ma qad xalla maca sharti ridaa wasfaani id laa tajuuzu wakaalatun fi munkarin warida lmuwakili ra'su hada shaani ina alwakaalata wakaaladii juwizad waa la baneeyey fii kulli maa shay kasta dhexdii baa lagu baneeyey shaygaasoo qad xalla xalaal noqday maca shardi ridaa ribo shardigiisa lala qabo inuu raallinimo shardigaa lala qabo wasfaani humaa labadoodu wasfaani laba wasfi weye xilliga iyo iyo riba laba wasfi wa id ciladuna waxa weeye laa tajuusu ma bannaana wakaalatun wakaala ma bannaana in laysu wakaasho fii munkarin shay shareecadu inkirtay dhexdiisa shay shareecadu diiday in la wakiilaysa kama noqon karay wa rida almuwakili ka wax wakiilanaya inuu raalli ku noqdo wakaaladana ra'su haada sha'ni arrinkan madaxiisa wey arrinkan oo dhan asaas iyo madaxa bay u tahay macnaha saas weyaan wakaaladu waa waa waa waxa weeyaan in ruux kale hawlkiisa ama xaqkiisa uu ku dirsado in aad u qabato saas macnaha inuu yidhaahdo masalan hawsha iisoo qabo ajiirka ijaarada iyo wakaalada iyo waa iska agdhow yihi furuuq yar yar baa udhaxaysa camalka ahaa ama ganacsi ha noqdo ama xuquuq ha noqdo ayaad ayaad macnaha wakiil uga noqonaysaa booskiisii baad istaagaysaa uu ku dirsanaya macnaha ayib wakaaladu marka waa bannaan tahay wax walba oo shareecadu aynan xarimin baa laysu dirsan karaa oo laysu wakaalan karaa ayib amaa shay xaaraama oo ruuxu isaga laf ahaantiisaba inuu qabsado shareecadu ayna u ogoleen ruux kale uma dirsan karo ruux kale uma dirsan karay maalan yani ganacsi xaaraam oo kaleeto nuufaac inuu u iibiyo kale ama khamro inuu u gadoo kale ama mucaamila ribawiya inuu wakiil uga noqdoo kale kullu dalika waa mamnuuc ayib leanna adigii asalkaaba haddayna samaynteenu kuu bannaanayn wakiilkaaguna waa min baabi lawla wuxuu qaban kara ma jira macnaha ayib asalka mucaamaladani marka waa jawaas inay bannaan tahay baa waxaa ku tegay jamaaca min ahli lcilmi bal waa sida jamaahiirtu ay qabaan waxaana laga qaadanaya ayadda qur-aanka watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan cumuumkeeda laga qaadanaya wixii wanaag iyo alla kacabsiga isu kaashada wixii ismi iyo xadgudubana ha isu kaashanin axaadiidna waa kusoo aroortay fara badan oo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh wakaaladu mashruuciyadeeda kutusay oo acmaal weliba ka digisan beec iyo shiro keliyaan ahayn yani waxa weyaan maalan ka mida xuduudda oofinteeda oo kaleeto haweenkii garanaya xadiidkii bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen yani haweenaydii ajiirka ama casiifka uu ka zinaysan jiray nabigu sal lay waslam unays waa kii u xilsaaray waqdu ya unays ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha iqaamat lxuduud marka imaamkii oo wakiil u samaystay ayay macnaha waxa weye ay daliil u tahay waxaa kutusaya xadiidka kale isagana saxiix albukhaari wakalani abu hurayra uu leeyahay wakalani rasuulu lahi sal lay slam fi xifdi zakati ramadaan bisha ramadaan zakadeedii sakaatulfitrigeediioo lasoo ururiyey ilaalinteediiy waardiyeynteeda buu nebigu ii wakaashay salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka kale isagana saxiix albukhaari wakalani abu hurayra uu leeyahay wakalani rasuulu lahi sal lay slam fi xifdi zakati ramadaan bisha ramadaan zakadeedii sakaatulfitrigeediioo lasoo ururiyey ilaalinteedi iyo waardiyeynteeda buu nebigu ii wakaashay salawatu rabbi waslamu aleyh oo wakiil iga dhigay kadalika fi saxiixayn min xadiidi cuqbat bni caamir ana rasula lahi sal lay slam actaahu hanaman yaqsimuha bayna asxaabihi nebigu ari buu u dhiibay oo uu yidhi saxaabada u qaybi gawracii hadyigiisoo kale waa kii cali bni abi aalib nebigu wakiilka u dhigtay salawatu rabbi waslamu aleyh axaadiista kusoo aroortay baabu wakaala aad bay marka u fara badan tahay oo macnaha waxa wey axaadiis fara badan wey ayib taasi marka waxa weye waxay kutusaysaa aslu mashruuciya ama shaygu inuu xalaal yahay ayadana waa daruuri wa maxaa yeelay waa mima yuclam min addiini bidaruura ayay ka mid tahay talabaadna waxa weeyaan waa inuu raalli noqdo bimacnaa markuu raalli noqdo uu leeyahay riduhu waa inuu labada darafba ka yimaado ninka muwakilka ah ee wakiilka kaa dhiganaya waa in uu raalli ku noqdo oo wuxuusan raalli ku ahayn oo usan ku qancin oo kuu dirsanin kuma tillaabsan karti mas'alo labaad weeyaane wakaalada aqbaliddeeda waa inuu muwakalka wakiilka la dirsanayaayo waa inuu isagana ogolaado saas macanaa isaguna waa inuu ogolaado guddoomo ahaa waayo wakiil baan kuu noqonaya kan dirsanayana waa inuu raalli ku noqdo labada haddaan la helin cabdulwakaala mama asaxayaba ayib hadduu iska tasarufo wakiilkii oo waxaan laysku ogeyn ku tasarufo cuquud iyo heshiisyo iyo beec iyo shiro wuxuu iska galay aadan la ogeyn maxaa la samaynaya waa beeca loo yaqaano bayc alfaduuli baa la yidhahda bayc lfaduuli oo yani waa beec aan idan aadan uhaysanin ayb waa laisku khilaafsan yahay waxaana loo deliishadaan culimada yani inuu banaan yahay kutusaysa inuu banaan yahay culimada qabta waxay u deliishadaan xadiidka fi saxiix albukhaari min xadiidi curwata curwata almaariqi wuxuu leeyahay ana nabiya sal lay slam acطaahu diinaaran liyashtariya bihi shaatan nabigu sal lay waslam hal dinaar buu wuxuu u dhiibay ninkaas saxaabiga ee curwat lbaariqi la yidhahda si uu neef ariya ugu soo iibiyo fashtaraa bihi shaatayn halkii diinaar buu wuxuu ku soo gaday laba neef oo adhi ah fa baaca axadahumaa bidinaarin labadii neef buu mid sii iibiyey oo hal diinaar ku gaday ayib wa jaa'ahu bidinaarin wa shaatin nebigii buu u yimid isagoo oo diinaar iyo neef adhiya wada diinaarku watay baa ilan soo suuqu waa iska nasiib sooma laba neefoo adhiyuu ku helay labadii neefoo adhigu mid sii iibiyey diinaar buu ku iibiyey diinaarkiina waa wataa neef adhina wuu soo faa'iidey markaasuu nabiga u keenay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa nabigu sal lay slam fadacaa lahu bilbaraka nabigu marka wuxuu ugu duceeyey barako ugu duceeyey tilaabaduu qaabada inuu khayroobo ayib nin marka wuxuu ahaa hadduu xataa wax aan macno weynba lahayn uu ka ganacsado wuu ka faa'iidi jiray markii dambe saxaabadu waxay dhihi jireen ragga ganacsiga warniyaho aan wax isku darsanno nala shirkoobay dhihi jireen ama wax noogu dar waxaaga saas way macnaha ducadii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib marka u fiirso diinaarka hore ee labada neefa ariga uu ku iibinayo waa kii loo soo diray laakiin labadii neefee ariga ahaa mid inuu sii gado ma nebigaa usoo idmay idan iyo uma haysto fasax uma haysto markuu soo iibiyey nebigu waa idmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna halkaasuu raalli ku noqday halkaasay ka qaadanayaan culimmada qabta beeculfuduuliga oo wakiilkaagii tasarufaadka uu sameeyey markaad ka war hesho haddii aad raalli ku noqoto tasarufaadkaas saasay ku fulayaan oo ridaha dambe ee laaxiqa ah baa caqdigii saxiix ka dhigaya saas maanaa waa masale ay fuqahada u yaqaanaan waxay yidhahdaan waxay dhihi jireen aduu magaca u yaqaanaan yani waxa weeyaan muxuu ahaa caqdiga oo shuruudiisii qaar ka mida intuu waayey dib laga helay oo shardigii dib isu soo fireeyey dib intuu ugu soo noqday caqdigii uu saxay musalax mucayana fuqahada u yaqaanaan marka sidaasay qaarkood leeyihin waana sida aad moodo inay sawaab ka tahay ayib waa masalada ay hadda culimada qaarkood caqdiga zawaajka laftiisa oo weliga waayey weliguna dib uu ka ogolaaday bay haleeshiyaan beyculfuduuligaas saas maana qaar baa halka haleeshiya ayib oo soomaalidu waxyaabahan ay qasaan oo inta badan xal loo waayo culimada qaar baa meelaha ku luqluuqa ma garana ina alwakaalata wakaaladii juwizad waa la baneeyey fii kulli maa shay kasta dhexdiisa lagu baneeyey shaygaasoo qad xalla xalaaloobay maca sharti ridaa raallinimo shardigeed lala qabo wasfaani waa laba sifo id cilladu waxa weye laa tajuusu ma banaana labadan baydkan dambe kaa horaa ka fil kaga filan kaa hore bis hadduu ku gaabsan lahaa maqsuudkii waa waa kifaaya kan dambe wuxuu sii sharxayaa un qad xalla maca shardi ridaa labadaas sii sharxaysa qad xalladana waxaa sharxaysa id laa tajuuzu wakaalatun fii munkarin soo ma wa rida almuwakili ra'su hada shaanina maca shardi ridaa unbay sii cadaynaysa saas daradeed waa laga maarmi karaa id cilladu waxa weye laa tajuuzu ma banaana wakaalatun wakaala ma banaana fii munkarin shay shareecadu ay inkirtay dhexdiisa wakaala kuma banaana in laysu wakiisho wa rida almuwakili midka wax wakaalanaya ridihiisuna ra'su hada shani arrinkan aan ku dhex jirno wakaalada madaxiisa wey madaxu yani waa laga maarmaan wey maana waa lafdhabar baabun fi axkaami alkafaalati kafaalada axkaamteedii ayuu baabu yahay alkafaala iyaduna waxa weeyaan waa damiin alkafaala bimacnaa waa damiin in shay damiin lagaaga noqdo ruuxaad dayn ku leedahay ama wax ku leedahay baa damiin lagaaga noqonaya waxaa lagu leeyahay hadduu ku siin waayo anaa ku siinaya iyadana waa min cuquudi tawfiiq bay ka mid tahay rahantii oo kale waay rahantu xoolay ahayd laakiin kafaala waxaan dhihi lahaa kafaalada waa damaano oo kaleeto oo yacni booskii rahanta waxaa kuu gelaya ruux oo wuxuu ku leeyahay haddaad ka weydo anaa ku siinay sidaas wey maanaa kafaaladu ina azaciima lagaarimun bikafalatin hadi lkhulaasatu buyinat lidamaani wakafalat bilwajhi fasidat huna lakin tasixu kafalat lacyaani ina azaciima ninka damiinka ah lagaarimun waa mid daymoobay waxa uu damiinka ka yahay waa dayn uu isagu qaaday wey bikafaalatin buu ku daymoobayo kafaaladaa iyo damaanadaasuu ku daymoobay haadii midani buu yihi alkhulaasatu waa khulaaso yani waxa wey waa khulaasada baabka wey buyinat waa la caddeeyey lidamaanin damaano sababte darteed baa loo caddeeyey wa kafaalatun kafaalo oo bilwajhi la kafaalo ruux baad kafaalaysa ruux keenidii maaha xoolo maaha kafaaladu waxa weeyaan meeshan waa damaanada wax la yidhahdo oo ruuxii baad keenaysaa maaha inaad xoolihii ka bixinayso faasidatu wey middaasi waa mid faasida huna halkan laakin tasixu wayse waxaase asaxaysa kafaalatu lacyaani xoolaha kafaaladooda inaad xoolo kafiil ka noqoto damiin ka noqoto way asix laakiin ruuxa lafahaantiisii inaad damiin ka noqoto kafaala ama damaana bilwajhi maya buu yidhi macana ayib kafaaladu waa laba nooc macnaha kafaaladu damaanana waa la yidhahdaa culimmada qaarna way kala duwaano kafaaladana xoolahay ka dhigaan miya damaanadana dadkay ka dhigaan miya adugu qaarna saasay u kala duwaan ayib ruuxii marka ruux xoolo damiin uga noqda ama wixii la mid ah oo yidhaahdaa anaa damiinka ah u dhiib ama intaad qabsatay buu war iska sidaa anaa damiinka ah ama waxaa tidhiba bixi anaa damiinka ah ruuxaas ruuxii wax lagu lahaa haddii laga waayo adaa laguu qabsanaya bal waxaa la heli karaa inaan kii aad damiiratayba la raadsanin adiga toos laguu soo aado oo la yidhahdo nasii xoolihi adigu ama ka keen isagii ama jeefkaadagwa ka bixi leanna bimujarad aad damaanatay adigaa wax kugu wareegeen wejigaagaa lagu siiyey adigaa yani mas-uuliyadiisii qaaday wahaa kale waxaa faa'iideynaya macnaha xadiidka abu daawuud uu soo saaray fii sunanihi min xadiidi abi umaama nebigu wuxu uhi sal lay slam alcaariyatu mu'addaa waalminxatu marduuda waddaynu maqdiyun wazaciimu haarimun buu nebigu sal lay slam caariyadu waa la gudayaa wixii la kala ergisto la kala caariyaysto waa in la gudo la celiyo waalminxatu marduuda wixii la ismaaliyana waa in la celiyo maalintu minxada waxaa la yidhahdaa wixii inta bilaash lagugu siiyo lagu yidhahdo intifaacso lafihiisana soo celi neef xoolaa lagu siinaya oo irmaana waxaa lagu leeya caanihiisa ka faa'iidayso lafihiisana iisoo celi minxa la yidhahda beer baa lagu siinaya waxaa lagu leeya beero midhaha ka gooso igu soo celi haakada raqabadeeda anaa iska leh marka walminxatu marduuda waddaynu maqdiyun dayntiina waa mid la gudayo oo in la gudayadana waa laazim wazaciimu haarimun zaciimku waa daaminka kafiil baa la yidhaahdaa xamiil baa la yidhaahdaa zaciim baa la yidhaahdaa daamin baa la yidhaahdaa intaba waa loo isticmaala fi suurati maxay ahayd fi suurati yuusuf maxay wa ana bihi zaciim soo maha wa ana bihi zaciim bimacnaa xamiil ama daamin ama kafiil saas wey maana ayib marka wazaciimu zaciimkii ninkii damaanay cid damaanayna haarimun waa nin daymoobay oo xoolahaasi waa lagu leeyahay xadii saxiixa wey xadiidkaas duruq badan buuna leeyahy waxaa kaloo xoojinaya xadiid cabdullahi bn cabaas uu laga warinayo fii sunani abi daawuud isagana oo macnaa waxa weeyaan uu kitaabu nikax kitaab bee lowgiisa ku keena imaamku wuxuu leeyahay cabdullahi bn cabaas ana rajulan lazima hariman lahu bicasharati dananiira cala cahdi rasuli lah sal sl nin baa nin ku dhegay uu dayn ku lahaa toban diinaar buu ku lahaa markaasuu iska laalaadiyey oo qoorta uu ku dhegay yani waxa wey lazimada waxaa laga wadaa yani wuu qabsaday markaasuu sii dayn waayey fa qaala maa cindii shayun uctiikahu war ninga waxaan ku siiya ma hayo iska sii kaysida wixii aan raadiyey markaasaa wuxuu ihi laa wallahi maya walla inaanu kusii daynin laa ufaariqaka xataa taqdiyanii aw ta'tiyanii bikafiil bul ku sii dayn mayo aniga adigu kala tegi mayno waan kugu dheganaan ilaa ama waxaygii aada isiiso ama cid damiin aad ii keento fajarahu ila nabiy sal lay slam nabigu u kaxeeyey intuu jiiday buu nabiga u geeyey markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slm warbardaa kam tastaqfirhu buu ku yidhi inteed ka sugi kartaa ilaa inteed ka sugi markaasaa wuxu uhi shahran bil kalaan ka sugi buui yadu wax keenahay ninkan markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam fa ana axmilu lahu anaa marka damiinka ah anaa dayn ka xambaare bal har raadiya inaga sii daa buui wuu tegay ninkiiyo waktigii markii la gaadhay bay iyagoo socda yimaadeen ninkii marka wuxuu keenay dahab dahab uu wado dayntii uu ku gudahayo buu markaa keenay markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam min ayna asabta haada war xageed ka keentay buui dahabka xageed ka heshay markaasaa wuxuu yihi min macdinin meelaha dahabka laga soo saaro baan kala soo baxay buui macdinku waxa weya waa manbat ljawaahir min adahab waayri meelaha dahabka laga qodo halkaasaan ka soo qotay buui kala soo baxay ayb markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam laa khayra fiiha wax khayra kuma jira waxaad wadatee yani waxa weya wax xaaje iyo danna kama lihin wa qadaaha canhu nabigu waana ka guday salawatu rabbi waslamu caleyh yani dahabkiisii waa lagu celiyey dayntiina ninkii nabigaa u guday salawatu rabbi waslamu caleyh ayib maxaa ninkan dahabka loogu celiyey waa su-aal taagan oo hadda kuma saabsana macnaha baabkeenna laakiin baabkeenna waxaa ku saabsan oo muhimmadu tahay ninkii xooluhuu keenay markay gudi waayeen dayntii oo munaasab u noqon waayeen ninkanna nebigu uu damiin u ahaa soo nebigu inuu gudo ma noqon marka nebigu sal alay waslam xoolihii isagaa dhiibay oo ka guday macnaha la dhihi maayo maya bal wakti kale haddana bixi oo sii la dhihi maayo war adaa damiinka ahaayo halkaa iidhig waayo marka war ma yaal saas maana ama ninka dahabka maxaa loogu diiday alkhaaabi caleyh raxmat ullah macaalimkiisa ayuu si fiican ugaga hadlay ixtimaalaad badan baa dhici kara buu leehay waxaa dhici karaysa dahabkani in uu ay cillo uu nabigu markaa ogaaday uu ku jirto waxaa dhici karaysa qaabka uu ku keenay inuu ahaa qaab khaldan oo si wax ka yihiin waxaa dhici karaysa mucaamalaad waxaa jira dahabka ay kusoo qodi jireen oo ninka inta loo diro ruuxa la yidhaha dahabka ii soo qod wixii aad soo saartaan nisbe kaa siinaya oo iyada laftida mucaamalo qarar iyo jahaalo ku jirta inuu ku yimid baa dhici karaysa waxaa dhici karaysa buu leeyahay dahabkan uu keenay inuu ahaa dahab qayriin ah ama cayriin babakaaltoana yani tibri inuu ahaa ninkan lacag xoolaha ka maqanna inuu ahaa danaaniir oo dahabka marka lacag laga dhiga ah marka nin yani waa aad ku lahayd dahab lacag ah dahab cayriin ah hadduu ku keeno isma gudayaan macnaha garo oo dahabku mar sua ceyrinna marka la soo saaro waa inay dawladdu ay hagaajiso oo lacag ka dhigto danaaniirta marka carabtu ma samayn jira carabtu wax lacaga ma samaysan jira sideeda carabtu reebaadiyay ahayn xoolo dhaqato ah marka waxay lacagaha laga soo samayn jira ay ku mucaamaloodaan labadii dawladood ee markaa dariska ay la ahaayeen oo furus iyo ruom ruumna waxay soo garaaci jirta oo soo samayn jirtay lacagtan danaaniirta la yidhahda ee asalkeedu dahabkay furusna waxay soo samayn jirtay lacagtan la yidhaahdo daraahiimta ee asalkeedu uu fidadaya labada dawladood labada lacagood baa ka kala imaan jiray laakiin carabtu dahab way haysteen laakiin dahab ay lacag ka dhig lacag mayna ka dhigan karin ilbaxnimadaa iyo xadaaradaas iyo teknolojiyada mayna gaadhin marka waxaa dhici karta buu leeyahay dahabka ninkani uu keenay inuu ahaa dahab noocaasa wabittaali aan gudi karin dayntii oo lacag baa dee la siiyey danaaniir baa la siiyey nebigu markaa wuri waxaagu wax gudahayo maahna dhaaf kadibna uu nebigu dayntii bixiyey salawatu rabbi waslamu caleyh adiga ixtimaalaad badan baa suuroobi karaya taasi waa baab kale laakiin muhimaddu waxa weeyaan nebigii oo damiin ah markii waktigii la gaadhayna bixiyey lacagti intaa way muhimaddu macnaha ayib masalada labaadi waxa weeye masale la yidhaahdo alkafaala bilwajhi aw alkafaala binnafsi kafaala bilwajhi iyo kafaala binnafsi waxa weeye middaa hore kafaalatlacyaan baa laydha xoolo wey amwaal baad kafaalaysa damiinka noqonaysa middan dambana waxa weeye ruuxa laf ahaantiisa loo raba waa lagu dhagan yahay isagaa la haystaa dad buu wax gaadhsiiyey maxkamad baa haysata xuquuq baa loo haystaa isaga laf ahaantiisii baa la rabaa markaasaa intaad tagtay baad waxaa tidhi anigaa damiinkee ha la sii daayo taasi ma soconayso maxaa yeelay berri hadduu iska cararo adigii damiinka ka ahaa wixii isaga la rabay in lagu sameeyo laguma samayn karayo wabitaali wixii la rabay in laga gutana lagaama gudan karo wixii xoolo maaha soo ma maalan ama xabsi buu lahaa ama dil buu lahaa ama xuduud baa kusoo bixi lahayd ama arshi waxaa kusoo bixi lahaa maalan in macnaha jaraaxaad uu geystay baa loo geysan lahaa adigii marka damiin baa tahay oo maadan adigu jinaayada geysanin hadduu berri iska cararo adiga laguma geysan karo oo booskiisii ma buuxin karti mar haddaadan buuxin karaynin ruux in la damaano ood ruux laf ahaantiisii damiin laga noqday wuxuu waa taas adaga ma jira macna ayib ruuxa anaa keenaya marka loo baahdo ma soconayso waa baatil macna faa'iida male ayib lianna hadduu maqnaado carro saas weeyo wixii la rabay inay ka laasimto kama laasimayso imaamu shaafici caleyh raxmatullah ayaa yani aqwaashiisa mid kamida ku tegey inuu noocaasi baatil yahay ibnu mundir baana rajaxaya macnaha wuxuu leeyahay wax xujo oo waajibinaysa ma garanay laakiin aar ahlicilmi waa qawl man ibn xazmi baa isaguna aad u fogeeyey masalada iyada farqigaasa udhexey man waxaana laga qiyaas qaadanaya buu leeyahay fuqahadu waxay isku waafaqsan yihin ruux ay xad ku waajibay inaan kafiil laga noqon karin damiin lagama noqon karayn maadaama aan damiin laga noqon karaynin kan isaga laf ahaantiisa in la soo xaadiriyo loo baahayo jirkiisa xaq lagu yeeshayna isagana kadalika waa la mid oo kii xadku ku waajibay iyo kan jirkiisa in la keeno loo baahday labadooduba cilada loo leeyahay damiin lagama noqon karayo waa isku mid adugu masaladiis loo kuliyama bacdu ahlicilmiba waxay qabaan laa ba'sa saas macana laakiin sidan ay rajaxayaan baad moodaa inay sawaabka tahayo de ruuxii ku xidhxidhnaan maayo waana bini aadam wax kastaana ka suroobi karaya saas man baabun fi axkaami lxajri ina zaciima dhe ina zaciima kii yani waxa weye damiinka ahaa laqaarimun waa mid daymoobay bikafaalatin bisababi kafaalatin damaano sababteed haadi lkhulaasatu tani waa khulaasadii buyinad waa la caddeeyey lidamaanin damaano sababteed darteed baa loo cadday wa kafaalatun kafaalo bilwajhi wejigii la kafaalo ruuxa lafahaantiisii la kafaalahay fasidatu way huna halkan laakin tasixu way ansaxaysaa kafaalatu lacyaani xoolaha xoolaha iyo wixii aan dadka ahayn kafaalidooda iyo damaanidooda way ansaxaysaa baabun fi axkaami alxajri sharidii buu axkaam u yahay xajriga waxaa la yidhaha bimacnaa almancu min atasaruf ilmaal ruuxa waxaa laga xanibayaa ama laga sharayaa xoolihiisa inuu ku tasarufo amar baa la saaraya maxkamadeed oo waxaa la leeyahay xoolahaaga waxba kagama tasarufi kartid laa baycan walaa shiraa mana iibin kartid mana soo iibin kartid tasarufka dhan baa laga xidhaya xajri baa la yidhahda waalxajru yahbutu lisabiyi wamilihi uma safihi mubadiri alacyaani wayazulu in aanasta rushdan saalixan wamaca albuluuqi fadaka shartun haani waalxajru sharidii oo ruuxa in tasarufaadka laga joojiyaay yahbutu wuu sugan yahay lisabiyi buu u sugnaanaya ilmaha yarkaa wa milihi iyo ilmaha yar wixii la mid a uma kadibna asafiihi kii wax magaradka ahaa kaaan caqligiisu ku filayn bay isagana u sugan yahay xajrigu mubadiri alacyaani ee xoolaha firfirdhinayo ku ciyaaraya kan caqliga yar ee xoolaha ku ciyaaraya wayazuulu wuu zuulayaa xajrigii in aanasta haddaad aragto ood ka dareento rushdan yani maamul wanaag xoolihii isagoo si fiican u maamulaya saalixan oo hagaagsan a maamul wanaagsan iyo tasaruf wanaagsan haddaad ka dareento markaasi wuu zuulayaa xajrigii wa maca albuluuqi lala qabo qaangaadhid fadaka kaas oo buluuqa ah shartun shardigay haanin oo labaad xajriga waa yani asal waxa loo daliishanaya aayadda qur-aanka fi suurati nisa alla yidhi subxana wa tacaala wla tu'tuu sufahaءa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama dadka aan xoolaha maamulkiisa garanaynin ee caqligoodu daciifka yahay laga caqli badan yahay xoolihiinna ha u dhiibina xoolahaasoo alla uu idinka dhigay istaag qiyaaman xooluhu waa lafdhabarta lagu taagan yahay marka kaanna waxaa laga dhigay bini aadamka waxa istaajinayaba inuu xoolo yihiin yani ahmiyadoodaa la tilmaamaya xoolaha rabbi subxaana wa tacaala uu istaagga idinka dhigay kuwa wax magaradka gacantooda ha gelinina kadib waxaa la yidhi warsuquuhum fiiha waksuuhum ka irsaaq oo ka masruufa oo ka arad bixiya waquluu lahum qawlan macruufan hada hadal wanaagsanna ku dhaha waa caruur aan weli qaan gaadhin waa majnuun oo waa waalan yahay waa nacas aan waxba kala garanaynin waa mid caqli gaab ah waa safiih xoolihiiba ku ciyaarahaya xoolaha gacanta ugu haya masruufkooda iyo biilkoodana ka siiya iyo aradbaxooda hadal wanaagsanna ku dhaho waxaad dhahdaan haddii aad yani hagaajiso ood sida ka roonaato waxaaga waa lagu dhiibi hadal wanaagsan oo macnaha waxa wey aqoonsi lahaynna ku dhah kadib agoontii baa laga hadlay maanaa wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaax caruurta imtixaana la yidhi agoonta ah markay qaan gaadhaan nikaaxu waa qaan qaangaadhka wa hadday markay qaan gaadhaan fain aanastum minhum rushdan haddaad ka aragtaan rushdi rushdi waa hagaagidda ruuxu inuu maamul wanaagsan iyo xoolihii si loo maamulo iyo ilaalintooda iyo markaasaa la yidhahda raashid oo dha rushdi haddaad ka aragtaan iyo inay xoolihii haysan karaan oo maamulan karaan fadfacuu ilayhim amwaalahum markaa xoolahooda u dhiiba yani waa markii waxoogaa caqli iyo qaangaadh iyo la arka haddana caqli iyo qaangaadh keliya mehe inuu xoolaha qaabka loo maamulo garanayo oo xifdintooda garanayo markaa ku wareejiya sidaas alla subxana wa tacala ayaddaasi marka waxay sheegtay caruurta yararka ah iyo sufahada soo ma walaa tu'tu sufahaaa iyo agoonta labadaba way sheegtay sooma ayib marka waxaa kaloo soo gelaya yani waxa sufahada soo gelaya dadka waaweyn iyo dad yar midkay doona ha noqdeen dadka xoolaha ku ciyaara sida jumhuurta culimada badankood ay qabaan oo xoolihii markii ama la siiyo ama ay soo galaan wuxuu u isticmaalayaa meel aan wax manaafacaada ka soo gelayn xoolihii buu daadinayaa wuu gubayaa wuu ku ciyaarayaa meelaan sharcigu ogolayn oo dhibaysuu u isticmaalayaa waa mubadir waay waa mubadir qaad buu ku cunayaa sigaar buu ku cabbaa khamruu ku cabbayaa waa mubadir waay in gacanta la qabto waay waa in la sharo shaqada laga joojiyo iyo macnaha waxa weya tasarufka ayib marka kaasina waa laga joojinaya maxaa yeelay dantiisa uusan garanayn dantiisa ayuusan garanayn hadduu doono nin weynba ha ahaado ila nin weyn bini aadamku caqliguu ku yahay haddiiba caqligiiba caqligiiba tagaba oo caqligii wax maamulahayay ee wax kala qorshaynaya ee masaalixda iyo manaaficda iyo mafaasidda iyo kala garanaya hadduu lumo bimathaabati safiih iyo sabigoo kalea loola dhaqmaya xoolihii waa laga joojinayaa isaga dantiisana waa ilan islaamka iyo dawladdiisa iyo mujtamaciisu waxaa la doonayaa dadka noocaasoo kalea in wax loo hayo ayagii xoolahooda in laisku sii daynin baa la doonaya saas maanaa waxyaalaha islaamka uu kaga duwan yahay mabaadi'da kale iyo adyaanta kale iyo qawaaniinta kale kaga duwan yahay qawaaniinta kale khaasatan kuwan reer galbeedku ayagu waxayba qabaanba xoolo isagu uu leeyahay iskaba dhaaf inay iyagu u tawfiiriyaan wixii uu ku baabi'i lahay oo caqligiisu ku dhammaan lahaa khaasatan mujtamacaadka ay doonayaan inay dhammeeyaan oo ka takhallusaan sida maalan qolyahan maraykanka markay tageen qaaradan america markay tageen nima waxay ugu tageen la yidhaahdo alhunuud alxumur hunuud ulxumur waxay ku tirtireen baalkii la dhihi jiray mukhadiraad iyo maandooriye iyo dragis unbay ugu deeqeen waa uu sarqaansan yahay adduun meeluu maraya kama warhayaanba waxna way baabi'iyeenoo waagii horeyba tirtireenba oo wujuudka ka tireen wixii soo hadhanna hadda dragiskaasay ku baabi'iyaan in alle intuu u baahan yaha la siinaya afar saaca marka ninkii mustaqbal ka fikiri laha dhulkaagii baa la haystaa oo cadaan baa ku haysta oo ka fikiri lahaa soo nin miyir lamaa waadasagna miyirkiisa maqan yahay nafsu shay waxay ku sameeyeen australia iyadana australia markay iyadana tageen waxaa ku noolaa dad hindidana dhinac uga eg afrikaankana dhinac uga eg waaqan magac baa la yidhahda alda magac baa la yidhahda niman noocaasaa ku noolaa iyagana sidaasoo kale u galeen marka islaamku laakiin maaha islaamku waa diin raxma waa diin raxma oo waxaa la doonayaa ama bulshada ha noqoto ama cid kale ha noqoto cidda xoolaha ku ciyaaraysa in gacanta laga qabto xoolihiisa laftooda loo badbaadiy naftiisana loo badbaadiy saas macana ayib xanibidda marka tasarufka laga xanibay goormay ka kor laga kor qaadaya waxaa laga kor qaadayaa sababtii keentay markuu ka baxo sababta keentay hadday yaraan ahayd markuu qaangaado rushdina la helo sababta keentay hadday caqli yari ahayd hadduu caqli yeesho rushdina la helo sababta keentay hadday ahayd junuun iyo waali hadday ahayd oo waalidii uu ka soo bogsoodo rushdina la helo sababtii keentay xajiriga hadday meesha ka baxdo tasarufkiisi dib baa loogu celinaya celihiisi waa la siinaya baydka labaad buu intaa kaga hadlay macna ayib wuxuu yidhi wayazuulu wuu zuulayaa wlxajru waxaa kaloo culimada qaarkood ku daraan musan meeshaan musan abyadda inoogu darin dadka qaar waxaa jira yani dayn daynta uun qaada dayn uun ururiyo uun mana gudo daynta iyo waxaa kala badanaya marka xoolihiisa haddii dad ruuxa dayntu ku badatay dadkii daynta ku lahaa ay qabsadaan oy ku dhagaan wixii xoole ee markaa gacantiisa ku jira tasarufkaa laga joojinaya maxkamaddu amar bay soo saaraysaa inuusan tasarufi karin wixii xoole ee meesha laga helaba waxaa loo qaybinayaa dadkii daynta ku lahaa si ay u kala gaadhaba ayadana xadiis saxiixa kusoo arooray oo waxaa ku yimid nabiga sal alay wasalam ana rajulan usiiba fii himaarin ibtaacaha yani midho uu iibsaday baa ninkaa musiiba kasoo gaadhay fakasura daynuhu markaasay dayntiisii badatay markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam tasadaquu calayhi war ku sadaqaysta fatasadaquu calayhi markaasaa lagu sadaqaysta xubaa loo ururiyey falam yabluq dalika wafaaa daynihi wixii la ururiyey dayntiisii waa gudi weyde dayntii baa ka badan macna markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam khuduu maa wajadtum walaysa lakum ila dalika waxaad unkaaga heshaan oo qaata dadkii daynta lahaayo wax kaloo irda ku leedihiinna maba jiraba adamiyaad qalanaysaan intaan ba agtiisa taanle soma intaa uu qaata katibna iskaga taga buu nabig salawatu rabbi waslamu caleyh ayib muslim baa soo saaray xadiidka min xadiis abi saciidin alkhudri kadalika fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uri sal lay slam man adraka maalahu cinda rajulin qad aflasa ninkii xoolihiisa ka hela nin agtii ninkaasoo caydhoobay nin daymo badan lagu yeesho caydhoobay oo kacay hadda kicitaan baa la yidhaha nin iflaasan oo kacay yaad xoolahaagii ugu tagtay agtiisa fa huwa axaqu min bihi min hayrihi bu nabr sal lay slm dadka daynta ku lehee dhan inta kale isagaa uga xaqnimo leh laftoodii hadday yihin matalan baabuur buu kaa daynsaday baabuurkii markuu kaa daynsaday dadkii daynta lahaa baa isa soo tumay ninkiina waa kacay baabuurkaagii unbaa meesha laga helay lagula wadaagi maayo adigu baa ka kaxaysana ayb laakiin hadduusan baabuurkaagii ahaynoo intuu rogay baabuurkaagii iibiyey lacagii ka soo gashay lacagtii wax kale ku rogay markaasi hantidaadii ma aha laf ahaanteedii waa wax kale marka waa la wadaagayo quramada meesha joogay daynta ku lahaa baa markaa loo qaybinayaa nin sidii nin walba dayntu ku lahaa intay ahayd macnaha marka in xajri lagu samaynayo ayay macnaha ku tageen culimada qaarkood adilladaasaana loo daliishaday kadalika ruuxa mariidka ee xanuunsanaya isagana markuu xanuunku uu ku cuslaado dardaarankiisa dardaarankiisa xoolihii inuu dardaarmo oo kala firdhiyo oo yidhaahdo inta hala sii hebel inta hala sii hebel ayadana tasarufkaa laga joojinaya waxaa la leeyahay waxaad ku tasarufi kartaa waa un ulus wixii kale maya ma soconayo ayib addoonka isagana tasarufkiisu waa maxjuur oo sayidkiisa idankiisa ku xidhay saas maana walxajru sharidii iyo xanibidii tasarufka laga xanibayey yasbutu wuu sugnaadaa lisabiyi ilmaha yarkaaba wuu sugnaadaa wa milihi iyo ilmahaba yar mid wixii la mida uma kadibna asafihi ka caqliga yaree wax magaradka ah ayuu u sugnaadaa mubadiri lacyaani ee xoolaha firfirdhin iyo xoolaha ku ciyaaraya wayazuulu wuu zuulaa yani xajrigii in aanasta haddaad aragto rushdan maamul wanaag xoolihii si fiican inuu maamulayo saalixan oo wanaagsan rushdi wanaagsan haddaad ku aragto maca albuluuqi qaangaadhidna lala qabo labadaas haddii laga helo ah macnaha hadduu qaangaadho rushdi saalixana laga arko oo aayaddaa sheegtay sooma ha حتى إذا بلغوا النكاح كدبنا فإن آنستم منهم رشدا لو هذا شرط هكذا لقد ومع البلوغ فذاك كاس شرط شرط ثاني أولبا باب في الغصب وأحكامه باب كنا قدرنا وحباب يهدعي أحكام فيه والغصب إثم رده متعين بالمثل أو من قيمة الأثمان وإذا زرعت بأرض قوم غاصبا نفقات زرع خذ ولا من ثاني واقلع لعرق ظالم والتضمن بالليل شر جناية الحيوان والغصب دعي إثم وذنب رده علمتي سشيك لضعي إلا علينا متعين وواجب لازمة بالمثل بل علينا شيء ضعضي مد لمدة سجي أكلا أو أمس من قيمة الأثمان أما لعجها قيمه هذا أي اللي علينا شيء من قيمة قيمه سيء العج معنا وإذا قلت زرعت آد بيرته بأرض قوم ضد أيليهم ضد الليه هذا بيرته غاصبا حال أفهم يبعي أو بالقيسي أو ضعي بيرتي نفقات زرع بيرتا آد بيرته وحي النفقية خرج كأجبحي أنخذ قاضو ولا من ثاني وحتى لسمايا وحي النفقة كأجبحي يبيل بس خرش وقلع فتشي لعرق حدد فتش ظالم أو ظالمة حدد يعني واحد يعني ظلمك كتشرة ظلمنا كوكلا حدد كأيجيت كيس إسلافك والتضمنوا ضمانا بالليل هبينك شر جناية الحيوان حولها لبك أي جيستان شر كودا هبين نمدي ضمانا غصب واحد يعني وضع واحد المقام وأيام ضمانا مقاعدها لو بحيث بللقاء واحد فصل طيب وإلى حولها ذاتك كقادة بدون إذنهم أيوان كوا قلعان والدنبي بو إليه إلي دنبي تعي واستعد وانا اتفاق وإذ أذكبر كسو أروري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وعقل كسو أروري حديثك في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ruux muslima xaqiisa ruuxii xaqdarro ku goosta ilaahay naar buu u waajibiyey markaasaa waxay yidhahdeen saxaabadu wain kaana shayan yasiiran nabi alla wax yarba ha ahaado miya xataaba wax yar hadduu yahay xataa nabigu wuxu yidhi sal ly slam wain kaana qadiiban min arag xataa laan cadayaba ha noqoto bu nabi sal sl hataa wax kale iska dhaaf laan caday ah ood xaqdarro ku qaadatay naar bay waajibin saas macana ayib marka radd lmaqsuud waa laga maarmaan khilaafna kama jiro wixii aad dhacday biliqaysatay xaqdarro ku qaadatay inaad celiso inay laazimta oo dadki iska lahaa inaad u celiso celinta marka la celinayo waxyaabaha jiraa laba qaybood loo qaybiyaa misliyaad iyo waxyaalo muqawamaad ah misliyaadka waxaa la yidhaahdaa waa shayga shay u dhigma leh oy dhinac walba iskaga mid yihiin shaygii aada lahayd shaygii la dhacay laf ahaantiisii haddii la waayo waxaa lagu gudayaa isagii mid la mid ah saasa asal ah ayib haddii mid la mida la waayo oo ama misliga uusan lahayn ama misli wuu leeyahay ee markaa ma fududa markaa qiima la aadaya qiimaa la aadaya goormaa la qiimaynayaa maalinkaa dhacday qiimihiisii baa la qiimaynaya qolana waxay leeyihiin maahee maalinkaa aad toobad keenaysood celinaysaa la qiimaynaya labada ra'yiba waa jiraan laakiin muhimaddu waxa weeyaan hadduu misli yahayna isagii oo kale la celinaya hadduu muqawam yahayna qiimihiisaa la celinaya oo markaa misli uusan ahayn waana kala duwan yihiin oo kutubta fiqigu way kala qaadaa waxyaalaha misliyaadkaana gooni baa loo sheega waa la caddeeya waxyaabaha kalena macnaha iyadana way sharxaan macnaha ayib xadiisteedu waa badan tahay oo xadiidka kutusaya shaygii shay la mida in la celinayo waxaa ka mid a xadiidka tirmidi uu soo saaray min xadiidi anasin biisnaadin saxiix wuxuu yidhi ahdat bacdu aswaaji nabiy sal lay slam ila nabiyi طacaaman fii qasca nebiga xaasaskiisa qaar ka mida ayaa nebiga waxay u soo hadiyeysay cunto xeedho ku jirta xeedho cunto ah bay gurigii nebiga keentay salawatu rabbi waslamu caleyh gurigu marka la keenayo waa guriga caaisha haweeney kaloo xaasaskii nebiga ka midana raashinka soo dhiibtay martibaana markaa joogta فضربت عائشة القصعة بيدها عائشة وما سيستمر حيردي لسوء وذيبه انتي معناه واحد من كعانك كله فتحي بحيردي دعوه فألقت ما فيها يدي وحي كتري هو إسلام عن حيردي تبطي الراشينك الداري مركز النبي صلى الله عليه وسلم انتو ويلك اسكسوا أروري وراشينك سوقعي ووحي غارت أمكم غارت أمكم هو يدين مصيرت هو يدين مصيرت معناه رجل مجلس وهو واحد مردار خذ يا ويلي يعني وحوي انتيك على ويلك تشينيس يا ويلد موارنت على فديه عائشة waxaa ku dhacay walaastii Sooma marka waa cudurdaar hooyadii waa masaysan tahay buu Nabi sallallahu alayhi wasallam ma waxa ay hooyadii masaysan cudurdaar buu leeyahay haday wiil sibiisiyo haday wax kala fiiqdo tayib فألقت ما فيها مركز النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء عمتنا عمتا لغو قدي ويلكينا ويل بان لغو قدي بالنبي صلى الله عليه وسلم markaasuu nabigu sal alay wasalam xeero taallay guriga caaisha intuu soo qaaday buu adeegihii keenay raashinka usii dhibo yidhi uge xeeradaadii baa lagu guday marka waa mili sooma xeero xeeraa udhiganta shaygu hadduu mili yahay marka waa in mili lagu gudo haddii wax udhigman la waayo waa in markaa la qiimeeyo markaa lacag la bixiyo saas maana ayib sida waxaa ku tegay alimaam shaafici iyo abu xaniifa ku tegey ayib kadib wuxuu ina yidhi haddii waxa la kala dhacay uu dhul yahay haddii waxa la kala dhacay dhul yahay dhulkiina la beertay isagoo la beertayna la doonayo in xaqii la celiyo ama ruuxii lahaa intuu yimid in loo celiyo la doonayo beer baana ku taala ninkii dhacay baana beeray maxaa lagu samaynaya wuxuu leeyahay laba u kala qaad beertu hadday tahay beertan yaryarkee zarciga la yidhahdo beertan yaryarkee zarciga la yidhaahdo ee iyada marka la goynayo iyadiyo geedkeeda laysla gooyo hadday noocaas tahay wuxuu yidhi ninka dhulka dhacay ee beerta noocaasa ku beeray wixii kharashee ka galay oo ha loo celiyo dhulkii iyo beerta ku taalanayaa iska leh ninkii dhulka lahaabaa leh sidaasi waxaa kutusaya xadiidka raafic ibnu khadiij cinda abi daawuud nabigu wuxu sal lay slam man zaraca fii ardi qawmin bigayri idnin ninkii beera dhul bad leeyihiin iyagoon u idnin falaysa lahu min azarci shayun walahu nafaqatuhu beerta meesha ku taalla waxba kuma leh kharashkii ka galay buuse leeyahy waa xadii saxiixa wey ayib waa xadii saxiixa amaa waxa dhulka ku yaala hadduu yahay geedo waaweyn iyo waxa qarsiga la yidhahdo qarsiga waa geedaha midhaha marka laga gooyo iyaga lafahaantoodii haraya wa ee tallaalka la yidhaahdo sida masalan zaytuunka iyo nakliga iyo cambaha inaga noo baxa iyo muxuu ahaa muuska iyo yacni waxa weeyaan mar labaad mar saddexaad baa midhaha laga goosta oo geedku haraya sooma hadduu kuwaas yahay maxaa lagu samaynaya hadduu kuwaa yahay wuxuu yidhi geedka xididada loo siibaya ninkii dhacayna banaankaa la diraya dhulkiioo banaanna ninkii ilaha waa lagu wareejinaya waxaa laga qaadanaya buu leeyahay xadiidka saxiixa ah laysa licirqin daalimin xaqun abu daawuud baa soo saaray saxaabo dhowraana xadiidka laga wariya xidid daalim ah oo gardarro lagu geliyo dhulka nabigu wuxu uri sal lay slam xaq ma leh saas maana taqriiban waxay ka dhigantaha oo kaleeto nin dhulkaagii dhacay oo guri ka dhistoo kale guri ka dhistay marka ma gurigii baa loo celinaya wixii kaga baxay mise gurigaaga fujisaa la dhahaya haddii ninkii dhulkale a yidhahdo war anigu yani waxna kuu celin maayo dhulkaygiioo bannaan baan rabaa dhagaxaaga fujisan baa la dhihi kharash labaadoo ku rartana gal sooma fujintiisiina gal laanna markaayo horaa dulmi wax ku salayso sooma ninkii dulmi galay waa inuu caaqibadiisa marka taqriiban saasuu u kala qaadayaa xadiidka labada xadiidna midna zarciguu ka dhigayaa midna wuxuu ka dhigayaa qarsiga saasay u kala wajahayaan laakiin culimo kale waxay u kala wajahayaan waxay leeyihiin ama qarsi ha noqdo ama zarci ha noqdee dhulka wixii lagu beeray nafaqadii kharashkii galay labagooraba ninkii lahaa waa loo celinaya dhulkii iyo wixii ku yaalayna ninkii dhulka lahaa baa qaadanaya iyadoon la kala qaadin zarciga iyo qarsiga sidaa culimada qaar barmaray ayib waxay noo laaban oo uu baydka ugu dambeeya waxaan ujeedaa shadriga ugu dambeeya kaga hadlay baydka saddexaad xoolaha nool wixii dhibay geystaan xoolaha nool wixii dhibay geystaan maalan beeray daaqeen waxbay kharibeen wuxuu ku yidhi waxay kharibeen hadduu habeennimo ay halleeyaan habeennimo hadday wax halleeyaan dadkii xoolaha lahaabaa dhammaanaya oo wixii xooluhu halleeyeen bixinay hadday xooluhu wakti ay wax halleeyeen maalinimo ay tahayna dadkii beerta lahaabaa dayacay beerta limaada lianna habeenkii waxaa la yaqaanaa xoolaha in la xareeyo la xidhxidho hadday wax halleeyaan ninkii loo baahnaa inuu xoolaha ilaaliyo xidho ayaa wax dayacay markaa sooma isagaa dhammaanaya maalintiina waxaa la yaqaanaa inay dadka beeraha le beerahooda waardiyeystaan oo xoolaha la sii daayo sooma maalin beer la galay ninkeedii baa dayacay wa iyaad u raadsan marka adaa dayacay sidaasaa loo kala qaadayaa waxaana kutusaya xadiidka bara ibnu caazib ana rasuula lahi sal lay waslam qadaa ana xifda alxawaa'id nebigu wuxuu xukumay beeraha ilaalintoodu binnahaari cala ahliha maalintii dadka beeraha leh yaa ilaalintoodu saaran tahay wa ina xifda almaashiyati bileyli cala ahliha habeenkiina dadka xoolaha le bay saaran tahay xoolahooda inay ilaaliyaan wa ana cala ahli lmawaashi maa asaabat maashiyatahum billeyl dadka xoolaha leh xoolahooda wixii habeenkii dhibay geystaan waa lagu leeyahay xadiidka abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiixa muttasila weeye sidaas wey maanaha madhabka maalik iyo shaafici iyo axmed iyo jamaca culimada ka mid a jamaahiirta qaba in mas'alada saa loo kala qaado ayib haddaynan habeenkiiyo maalintii ahayn beeraha iyo wax saas ayna ahayn oo waxyaabaha kale soo hadhay dhibaatooyinka kale xooluhu ay geystaan xoolaha ay geystaan asal waxa weeye neefka xoolaha ah wixii dhibay uu geysto waa waa hadur hadda waxaa laga hadlay masalada beeraha wa laakiin maala waxa weeyaan neef geela intuu durduriyey buu ruux jiiday ama ratibaaba intuu ilmo qallacay buu madaxa fujiyey waa lagu sabareeya waa hadur waayo meel kasoo qaad wax kasoo qaad ma leh saas wey maana waxaana laga qaadanaya xadiidka saxiixa nebigu yiri sal lay sl saxiixayn ku yaala min xadiidi abi hurayra alcajmaau jurxuha jubaar buu nebigu sal lay slam alcajmaa waa waxaan hallin oo yani duunyada iyo xoolahaba wixii ay geystaan iyo dhibkay geystaani wax kasoo qaad male buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin goormada wax kasoo qaad lahayn waa markii aan la saarnayn oo keligeed ay tahay way haraatiday way dishay way ku durdurisay way hardiday laakiin hadduu saaran yahay oo wado oo iyadoo la wado ay wax geysato markaasi ninka saaran baa laga rabaa saas maana ninka saaran ayaa laga rabaa oo markaas waxa weyaan dee ayadu waxaa yani nin ruux caqli leh baa markaa xakamadeeda hayay muxuu u qaban waayo wa markas ayaa loo raadsanaya ma xoolo caqlina male xikmad meesha marta yani waxa wey waxay wax ku hadleeyaan yani meeshii lagala xisaabtamayna male waa meeshay ka imaanaysa maalan xoolaha baabuurta iyo jinaayaadkooda iyo asal ahaan macnaha waxa wey baabuurku markuu iska yaallo haddaan daya cid ka dhicin oo meel xun uusan ruuxa dhigin wixii macnaha waxa weeyaan uu khalad ahaan ku galo ama ciddii khalad ku gashaayo dhib ku gaadhaayo waxa waa jibaarun leanna waa xoolihii oo kale laakiin baabuurku haddii la wado saaiq uu leeyahay saaiq hadduu leeyahay darawal uu saaran yaho baabuurka u wado jinaayadiisa markaa darawalkay raacaysa saas mana waa sidii neefka geele la saarnaa oo kale wey maana halkaasuu maraya ayib walqasbu dhaca la dhacay xoolaha la dhacay dhicitaanku ismun dembi weeye radduhu celintiisu yendib dadkii lahaa loo celiyana mutacayinun waa laazim waa aynowday oo ruuxaa dhacay bay laazim ku tahay haddii ruuxii dhacay ee billiqaystay uu dhintay xoolo lasoo dhacay ma lasoo dhacay ma la dhaxli karaa maya toban awow haddii loo kala dhaxlo xoolahaasi waa xaaraam saas maana xoolahaasi xaaraamnima baabka ku yihi haddii cid loo celiyaba la garan waayo ka war wakti baa ka soo wareegay qabaa'il baa kala dhacay meel loo raacana lama yaqaano maxaa lagu samaynaya markaasi waxaa laazima inaad sadaqayso isdhaafiso ruuxii iska lahaabuu ilaahay baa garanay oyna ka lumaynine u sadaqee adigana toobadkeen marka marnaba sii hayso iskaga intifaac socon mayso bari khalaga kuusoo gashay wlqasbu dhici ismu waradduhuna mutacayinu wey bilmili baa la celinayaa kii la dhacay mid la mid ah aw amase min qiimati lasmaani ama lacagaha qiimahooda shay lacaga oo qiimihii shaygii la dhacay qiimihiisii ah ayaa la celinaya وإذا زرعت هداد بيرتو بأرض قوم ضد كل هداد بيرتو غاصبا حالة مدعي نفقات زرع بيرتا آد بيرتي خرش كالي كاقا بحي خذ قادو ولا من ثاني مد من لواتها قدر سنة لا من ثاني والموضة سزايدة وقلع كتشي لعرق حدب ظالم من أو قردرا xidid kuma gardarnaado waa iska jamaad eh laakiin ninkii lahaabaa gardarro meesha ku geliye wey maana ayib waltadmanuu damaana bileyli habeenkii waxaad damaantaan shara jinaayati alxayawaani xoolaha dhibka ay geystaan sharkooda habeennimo hadday geystaan damaana maalinimo hadday geystaanna macnaha damaano male waa laakiin xagay ku xidhan tahay waa beeraha bikhusuus beerahay khaas ku tahay amaa jinaayaadka kale waa saa aan u sheegnayo العجماء جبار بأصلها اللهم إلا سافر الوضع مويان هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم